الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كتابنات من كتاب سفينة النجاة faslun haadaa faasilun shuruudu sujuudi sujuudda shuruudeedu sabcatun toddoba weeye fasalkan waxaa looga hadlayaa sujuudda la sujuudo salaada marka lagu jiro shuruudda loo shardiyo baa la caddaynayaa shuruudaasoo mid ka mid a haddii uu meesha ka baxo aan sujuudi asaxaynin sujuuddii baan asaxaynin sujuudaa shuruudahaasi waa toddoba midka u horeeya shuruudda shardiga u horeeya an yasjuda qofku waa inuu sujuudo qofku waa inuu sujuudo calaa sabcati acdaa xubno oo toddoba ah dushood toddoba xubnood waa inuu ku dul sujuudo toddoba xubnood buu ka sujuudayaa waxay ka dhigan tahay toddobadaa xubnood ayuu ku dul sujuudayaa meeshaas sujuudda marka u dhaco buu sameynayaa toddobadaa xubnood ayaa la rabaa in la isla helo qofkay u nabad qabaan wejigiisa ama qeyb ka mid a labadiisa low labadiisa gacnood calaacalaha labada lugood farahooda intaa weeye xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa bukhaariya muslim baa wariye umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin waxaa lay amray inaan toddoba xubnood ka dul sujuudo wejigaa ka mid a ilaa sanka saa nabiga u ishaaray wejiga ilaa sanka inaad saas u dhigtaa fiican labada gacnood labada low iyo labada gomado macnaha labada lugood farahooda faraha adraafta shardigii koowaad waa kaas halkaa waxaa garanaysaa haddii qofkii xubnahaas waxaa la rabaa isku mar inay xasilaane uu ay kala dambeeyaan maalan wejigiiba ku hayaa dhulka gacnihiina kor booba u hayaa hadhowna sidaasu kaga tegi ama laguhiiba kor u hayaa iyo wixii la mid a sujuuddii uma jidha markaas xataa marka qofku sujuud ayi sujuud ay tahay qur-aanka markuu akrinaya xataa waa inuu sujuudda sidaan oo kale ula yimaado sujuud wixii la yihahdo waa sidaan sujuud oo dhan waxay leedahay arrintan qofkii oo qur-aanka akrinaya aayatu sajdow soo gaaray aayaddii sujuudda ku jidhay waxaa arkaysaa qofkii oo gacanta saa kitaabka ugu hayo hal gacan iyo wejigii ka sujuuday hal gacan iyo wejigii buu ka sujuuday hadda toddobadii xubnoodoo la rabay in laga sujuudo kama sujuudin wa an takuuna waa inay tahay jabhatuhu qofka jabhadiisu waa wejigiise magshuufatan mid la fayday sujuuddu marka asaxayso waxaa shardiya qofka in jabhada ayama wejigu inuu faydan yahay labada dhafoor inta u dhaxaysa xagga ballarka xagga dherarka maa bayna sudqayn intaas waa in uu aysan maro iyo wax kaga waxaysanen qof waxaad arkaysaa halkan wejigii oo dhan cimaamad ku duubtay ama koofiyad ku dhejiyey oo markaa ku dul sujuudaya iyadii waa inay u faydantaha la rabaa qofku waa inay faydanta waa intaa hore wejigu intaa kore weeye labadaa xaajib indhaha timaha ka sarreeya ilaa madaxa timuhu meeshu ka dhasho ilaa dhafoorkaa ilaa dhankaa kale weeye intii uga gaadha waa shardi labaad wataxaamulu baa shardi isku xambaarid bira'sihi qofku waa inuu isku xambaaro madaxiis xagga madaxa waa inuu culayska xijiyo xagga madaxa horay ou saa iskugu xambaaro iyana waa shardi wataxaamulu bira'sihi meeshaas uu ku sujuudaya haddii suuf iyo dun iyo wax ooli lahaayeen wejiga markuu saaro waa inay diismi lahayd ilaa culays baa la saaray is- isku xambaarkaas uu wejiga saa u saaray awgeed saasaa la rabaa ee haddaw saa aayar ugu taabto waxba isku xambaarin lama rabo middaas taxaamulku waa xagga wejiga waxaa kaloo shardiya waa cadamul huwiyi hoobashada la-aanteeda hoobasho la-aanteed ayib waxaa la yidhaahdaa cadam alhuwiy hoobasho la-aanteed baa shardiya ligayrihi ligayri sujuudi sujuud keyrkeed waa inuusan u hooban ee qofkaani waa inuu sujuud u hoobtay haddii qofkaani isagoo rabi lahaa inuu sujuudo si kale inta u dhaco ama cidi turunturayso oo is yidhaahdo awalba waa sii sujuudi lahayd halkaa ka sii wad lama rabo sujuudda waxaan ahayn waa inuusan meeshaan u aadin taas baa lagama maarmaan ah waxaa kaloo shardiya wa anlaa yasjuda waa inuusan sujuudin calaa shay-in shay waa inuusan ku dul sujuudin shay waa inuusan ku dul sujuudin shaygaasoo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi isaga dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya shay isaga dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya waa inuusan ku dul sujuudin waaya waa shardi muhiima shardigaani isaguna maradow qabay dacalkeedii ama go-ow qabay ama cimaamaddii iyo wixii la mid ah baa uga hormaray dhulka meeshuu ku sujuudi lahaayo markaasuu wejiga sii saar cimaamaddii dacalkeedi inta ka hormadho wejiga saar ama go-i isagu markuu soo dhaqdhaqaaqo soo noqdo soo tooso isagii bay la dhaqdhaqaaqayaa shaygaani darafa cimaamati ama koofiyadiis aw shaalihi shaalku waa go-a shaalka shaalkiis aladii calaa katifi garbaha u saarnaa waxaas buu ku dul sujuuday waxba uma jiraan shardi baa la waayey shardi haddii la waayana mashruudkii kii shardiga loo shardiyeyna la waa dhaqdhaqaaqaani ma bilficli baa mise waa bilquwa waa laba arrimood oo kala duwane ibnu xajar wuxuu leeyahay iyo khadiibku khadiibu shirbiini saaxib lmuqna muqni muqni lmuxtaaj waa bilficli dhaqdhaqaaqii haddii uu jiro bes weeyaan rimliguse wuxuu leeyahay waa bilquwa oo maxay arrintu mithaalku wuxuu ka imaanayaa maalan qof baa fadhi ku tukanaya waa sujuuday shay wuxuu ku dul sujuuday aan la dhaqdhaqaaqayn marku fadhiyo laakiin hadduu istaagi lahaa shaygan waa la dhaqdhaqaaqi lahaayoo wuu raaci lahaa shaygan laakiin hadda wuu fadhiyaayoo shay raacraacaya maaha ibnu xajar iyo khadiibku waxay leeyihin waa bilficliyo waa u jidhaa salaadiisu ilaa ninkan hadda bilficli kulama dhaqdhaqaaqino wuu fadhiyaay rimliguna wuxuu leeyahay maya hadduu istaago hadduu la dhaqdhaqaaqi lahaa haddana waxba kama jiraan bilficli iyo bilquwa wakaa haddii shay la dhaqdhaqaaqayo uu qofku ku dul sujuudo caamidan caaliman isagoo u kasayo kuna cilmi leh badala salaatu waa badala wax kama jiraan weeye salaadiisu hadduu halmaansan yahay ama jaahil yahay aan masaa-ishaan garanayn ka buri mayso laakiin soo celi baa laleeyahy ku soo celi taas sujuud maahayne hadda si fiican ula imow shuruudda waxaa ka mid a wartifaacu asaafilihi qaarkiisa hoose kornoqodkiisa calaa caaliyihi qaarkiisa sare uu ka kor noqdo qofka qaarkiisa hoose simaha iyo barida iyo ma garanaysaa bowdiyaha iyo dhabarka intaa hooseeya waa inay ka ho- kor noqdaan qeybtiisa hooseyn jidhay calaa acaaliyihi qeybtiisa reyn jidhay madaxii iyo garbihii iyo dhabarka inta sare waa inay hoos maraan markuu sujuudayo qeybtii awal hooseyn jidhana waa inay taagan tahay ilaa qofki waa foorarsaday ee hadduu meel siman sidaa ugu sujuudo qofkiiba sidaa u siman yahay ama meel taaga buu wejiga saa u saara meel saa usoo taagan buu saas wejiga u saara oo qaarkiisii dambe maba kor noqonayaba lama rabo middaas waxaa la rabaa wartifaacu asaafilihi calaa acaaliyihi inay qeybtiisa hoose ka kor noqoto qeybtiisii sare waaya sidaas baa la rabaa waa sidii nebiga sujuudihiisu ahayd calayhi salatu wasalaam xadiidka imaamu axmed abu daawuud ay warinayaan xadiidkuna waa xadiid sanadkiisu xasan yahay waxaa kaloo shardiya wadumaaniinatu xasilid baa shardiya fiihi fi sujuudi sujuudka waa in lagu xasilo ninkii nebigu salaada baryay waa isaga ku yihi xataa tadma-ina saajidan ilaa ka xasisho xaalaa tahay mid sujuudsan xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey shuruudaas waa shuruud muhiim ah shuruudaas baa jira marka sujuudka saaleh qofka marka inuu ku xasilaan raba hadduu wejiga inta saa u saaro isagoo aan xasilin haddiiba kala soo boodo kuma xasilin dumaaniinadii baa maqan khaatimatun bimaa qablu waa mid khatimaysa wixii ka horeeyey khaatima dee waa waxyaalaha culimmadu isticmaalaan nadaam baa loola yimaadaayo masaa'il horaa la rabaa in laga dabageeyo masaa'il halkan lagu sheegayo hawshii horay la socotaa khaatimatun khatamana allaahu bilkhayr ilaaha khayr ha nagu khatimee iyana waxay khatimaysaa wixii ka horreeyey acdaau sujuudi sujuudda xubnaheedu sabcatun waa toddoba toddoba xubnood weeye sujuudda xubnaheedu toddobadiiba marka magacyadoodii lagu barayaa aljabhatu jabhada waa wejiga kow wa buduunu lkafayni labada kaf labada calacaleedo gacnaha calooshooda beerkooda waa labo iyo wejigii saddex soo maaha warukbataani iyo labada low saddexdii hore labadaa ku dar waa shan soo maaha wa buduunu asaabici rijlayni labada lugood farahooda faraha calooshooda beerkooda meesha dhulka xigta weeye shantii horea labadaa lagu daraya waa imisa waa toddobo sidaas baa la rabaa hadduu markuu sujuudsanaa marka lagihii kor u hayo ama caloosha lugaha faraha meesha dhanka dhulka xigtaa la rabaa in dhulka saa loo saaray inta faraha ka gaari kadha dhankii koru saa u saaraya ama lugihiiba uu kor u taagaya ama lowyahanuu midkood kor u hayaa ama gacnihiiba uu midkood uusan kor u hayaa waxba maaha waxaas lama rabo toddobada xubnood baa raba isku mar inay xasilaan shuruuddii kalena la helo khaatimadaas iyadana halkaas ayaa looga dabageeyey fasalkii hore ayb farahan lugaha waxaa la rabaa laftooda dhanka qiblada inay u jeedaanoo saa ay yihiin dhulka inta saa u dhigo xaggaasaa inay ugu jeedaan faslun haadaa faasilun weeye waa mid kala wax kala fasilinaya kii hore iyo kan dambe u kala masaa-isha hore iyo masaa-ishan buu kala fasliyaa fasalka tashdiidaat الtashahudi ataxiyaadka shadadyaalkiisu ixdaa wa cishruuna labaatan iyo kow shad weeyaan koo iyo labaatan shad khamsun shan ka mid ah koo iyo labaatankaas fii akmalihi bay ahaadeen kaamil yeelidiis ataxiyaadka markii si dhammaystiran loola imaanayo bay shantaani yimaadaan khamsun fii akmalihi wa sittata casharata lix iyo tobanna ilaa koob iyo labaatan shan ka goo lix iyo toban sooma harin lix iyo tobanna fii aqalihi ataxiyaadka iyo tashahudka inta ugu yar bay ahaadeen marna lagama tegi karo lix iyo tobankan inta u yaroo ataxiyaadka la akriyo bay ku jiraan marka xoogaa cibaaradan khamsun fii akmalihi waxa weeyaan shan waxaa la kordhinayaa oo ziyaado ay ku noqdaan markii la dhammaystirayo khamsun zaa'idatun fii akmalihi haddau dhihi lahaa baa layidhi macnuhu aada buu caddaan lahaa maxaa yeelay falkahiiru min adalaba in badan oo ragga cilmi dadka cilmiga barta iyo xeraha iyo dalabada cilmu daalibiinta ah almubtadi'iina bilowga kutubta ku ah waxaa yastashkil hadihi alcibaara cibaaradan baa ishkaal gelisa cibaaradan war maxay taha meeshaan shan baa kaamil yeelidda imaanaysa waxay moodayaan shan keliya ma aha lix iyo tobankii iyo shantaanoo lagu dara baa isla imaanaya koo iyo labaatan bay soo baxayaan markaa in badan oo dalabada kitaabka marka loo bilaabo bay arrintaani xoogaa bushi ku yimaadaa lix iyo tobanna waaba intaa lagama maarmaanka markas aan laga tegi karin wey ayib haddaba waa lagu kala sheegi khamsun fii akmalihi wa sitata casharata fii aqalihi attaxiyaatu cala taa iyo weliyaa baa shad ku ahaado taada iyo yaada attaxiyaatu almubaarakaatu shad male alsalawaatu cala saadi buu ahaada shadku saadka dushiisa aayibaatuna cala daai iyo walyaai daada iyo yaada dusheeda shad ku ahaaday alyaa lilaahina calaa laami ljalaala allah lilaahi laamuljalaalahu ku jira assalaamuna cala siin baa shad ku ahaaday calayka ayuha nabiyu calalyaai buu ahaday shadku iyo wannuuni iyo walyaa yaada dambe annabiyu soo ma jeedaan ayu baa horta ugu horeysa yaadaasaa shadan ka bacdina annabiyi soo kuma xigto nuunka iyo ya-da dambe waxaan shadkan laguu sheegay haddaadan saa u shadin oo u akrin shadku xaraf buu ka dhigan yahay marka waxbaa ka tagta waraxmat ullaahina calaa laabiljalaala buu ahaday shadku wabarakaatuhu assalaamu alay assalaamun cala siina buu ahaday shadku calaynaa wacalaa cibaadillaahina calaa laamiljalaala buu ahaaday alsaalixiinana cala saadi buu ahaaday ashhadu an laa ilaaha calaa laami alifin laamu alifka nuunkaa reeban an laam baa ku xiga an laa ilaaha waaya ee waxa weeyaan hadduu dhaho ashhadu an laa ilaaha ila allahu iskaga akhriso waa shadkiibuu ka tegay ma jidho wey ila allaahuna calaa laami alifin iyo walaamiljalaalah waa laba laam ilaa iyo allah soo maha labadaa laam baa shad ku saaran yahay wa ashhadu anna cala nuuni buu ahaaday shadku muxamadan rasuulullaahina calaa miimi muxammadin muxamed miimkiisa iyo wa cala raa-i ra-da muxamadan ra rada lagu idqaami lagu shaday iyo wa calaa laamiljalaala laamul-jalaalaha dambeo rasu waxa weeyaan muxamadan rasuulullaahi allaahidaas laamkeeda ayuu ahaaday shadkii wakaa koob iyo labaatankii shad halkaasi ku jiraan yaa kuu sheegaya marka shantii fii akmalihi ku jidhay waa shantee koob iyo labaatan shad baa la sheegaya shantee bay ka yihiin waaya waa shan ka mida weeyaan shantaas iyagu waa gaar waa lagu tilmaamayaa shantaa iyaga ah waa shan shad marka shantaas iyagu waa markii la kaamil yeelayo wey oo la dhammaystirayo ayay imaanayaan ayib marna fii aqalihi baaba loo akrinaya waa inta u yar marka attaxiyaatu iyado markaas baa la akrinayaa hadduu ka boodo almubaarakaatu iyo asalawaatu ilaa riwaayadaa soo aroor asalawaatu kan ku jira kow soo maha aayibaatu intee ku jira laba soo maaha labadaa iyo kii hore isku dar saddex soo maaha assalaamu calayk hal mid soo kuma jiro si- siinka ilaa ashan shamsiyada assalaamu calayk kaasna ku dar saddexdii hore afar soo maaha kan kalena assalaamu calayna Ma- marka marakan assalaamu markaan dhahno shadkii baa ku jire markaas salaamun calayka buu u akhrinayaa salaamun calayk ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu salaamun calayna soo shadadkii kama tegin markaas attaxiyaatu lilaahi ma ujeeda adayibaatu iyo asalawaatu iyo waa inta u yar markuu u akrinayo lix iyo tobankaasa imaanaya markaa sida kaamilka u akrinayana sidii ataxiyaatu sida caadiga u akrinaya ataxiyaatu lmubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilaahi inta alana saa iskugu qabo waay ayib sidaadan bisinkaba bismi illaahi alraxmaani alraxiimi aadan ugu akrinayn kuwana waa ashaasoo kale kullisaa u akri attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu ya sidaas kaga akriso waay faslun tashdiidaatu aqali salaati saliid cala nabiyi lagu saliyo inta u yarshadadyaalkeedu arbacun afar weeye allaahumma salli calaa muxammadin baa ugu yar soo maa allaahumma marka shadku wuxuu kaga jira cala laami iyo walmiimi sallina cala laami laamku ahaaday calaa muxammadinna cala lmiimi miimka dushiisa ayuu ahaaday isaguna waa iska bayaan faslun aqalu salaami salaam midka u yar salaam salaamo naqsi weeye assalaamu calaykum weeyaan inta u yar waraxmat ullahi haddaada ku darin intaasaa ugu yar assalaamu calaykum shadadyaalkeeduna tashdiidu salaami waa cala siini waa hal midoo cala siini siinka dushiisa ahaaday siinka dushiisa ayuu ahaaday faslun awqaatu salaati salaada waktiyaasheedu khamsun waa shan salaaduhu soo shan maaha faralka ah dee shan salaadood shan wakti bay kala leeyihin shantii baa halkan lagu baranayaa awalu wakti duhri duhurka waktigiisa waktigaas awalkiisa u horeeya zawaalu shamsi qoraxdu markay zuusho weeye cirka bartamaha ay ka zuusho kow cirka bartamihiisa markay ka zuusho weeye kala barka wa aakhiruhu aakhirka duhurka u dambeeyana masiiru dilli shay shayga hooskiisa ahaanshihiisa weeye midlahu shaygoo kale u noqdo shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan weeye hayra dillil istiwaa'i istiwaha istiwa waa maxay cirka markay qoraxda ku kala baran tahay soomaaligeed cirka markay ku kala baran tahay hooskeeda markii laga jaro hayradu waa ka jir hayra dilil istiwaa'i istiwaha cirka markay qoraxda ku kala baran tahay hooskeeda hooskaa markii laga jaro maalan hoosku hadba dhankay qoraxdu jidha maaha dhanka kale u dheeraadaa laakiin bartamaha markay qoraxdu marayso hoosku gomadaha iyo gondaha qofka ama geedka salkiisa buu kusoo ururi calaamadso saacaddan weligaa saacadda xilli hebel baa maqrib la tukadaa ma aha iyo xilli hebel baa duhur la tukadaa waa isbedbedelayaa adduunku hameenkaa mar badan maalintaa mar badan muhiimaddu waa socodka in lala socdo qoraxda iyo hooska markay cirka qoraxdu ku kala barnayd hooskaadu meeshuu marayay baad xariiqaysaa e arkaysaa qoraxdu markay sii socoto xagga qorax udhaca aado hooskii wuxuu u baxaya xagga qorax ka soo baxa hooskaa dheeraaday iyo cidda hooskan leh ama qof ha noqdo ama geed ha noqdo ama wax kale ha noqday markay isla ekaadaan lagana jaro dila istiwaa hayra dilil istiwaa intii gondaha kusoo urudhayna laga jaro halkaasaa duhurka u dambaysa duhurkii halkaas baa ugu dambaysa salaad hadday baxdana salaada kale unbaa soo geli ilaa subaxa salaada subax mooyaane wa awalu waqti lcasri casarka waqtigiisa awalkiisu idaa saara markuu ahaada weeye dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu milahu isagoo kale waa meeshii duhurka u dambeysay wasaada qaliilan baa loogu daray wax yarna oo kordho duhurku soo ma ahayn meesha u dambaysa sheegaya hooskiisu inay isleeg yihiin hooskii gondaha kusoo ururayna laga jaro casarkana halkaasoo ka bilaabanaya laakiin wasaada qaliilan xoogaha ku darmado shayga intay isla ekaayeen xoogaha ka dheeraado wa aakhiruhu casarka meesha u dambaysana quruubu shamsi qoraxda dhicideeda wey qoraxdu hadday dhacdo bes wey casar waa tegi wa awalu waqti lmaqribi maqribka awalkiisa bilowgiisu quruubu shamsi qoraxdaa dhacday dhicideeda wey wa aakhiruhu meesha u dambaysa maqribkana quruubu shafaqi laxmari shucaaca guduudan dhicidiisa wey waa masaladii qadiimka iyo jadiidka labadii qowl imaamu shaafici ku kala duwanaayeen qowlkaana muctameda maanta masaa-isha qadiimku xooga badan yahay maanta waxa weeyaan shan ragcadood intii laga tukado qofna ka weysaysa la dhihi maayee shucaaca guduudan qoraxdu intay dhacday kabacdi muuqda ilaa uu ka dhacayo shucaacaas maqrib waa jooga wa awalu waqti lcishaa'i cishaha waqtigiisa awalkiisu quruubu shafaqi shucaaca dhicidiisa wey alaxmari guduudan shucaac oo dhan ma shucaaca guduudan waa inuu dhaco wa aakhiruhu aakhirka u dambeeya cishahana duluucu shamsi miyuu idiin qoro duluuculfajri dheh duluucu lfajri fajarka dhalashadiisa weeye asaadiqi runta sheegaya fajarka saadiqa ooga waa beriga runta ah ee rasmiga ah ee salaada subax lagu tukado markuu soo dhasho wey fajar kaadib baa jira ooga hore oo salaada subax la moodo kaa ma aha waaya wa awalu waqti subxi subaxa waqtigiisa awalkiisu duluuculfajri saadiq salaad markay baxday salaadii kalea soo gelaysay ogow tan kale aakhirkeeda waa tan kale awalkeeda ma ogtaha waagu markuu saa u bariyo oogu subaxii baa dhashay salaaddii subax baa joogto wa aakhiruhuna subaxa waxaa u dambeeya duluucu shamsi qoraxdu inay soo dhalato dee qoraxdu markay soo dhalato ilaa salaaddii duhur wax badan baa u dhexaysa maalin gelinkeeda labadaas salaadood iyagu waa kala fog yihiin maanta ka hadli mayno salaad kasta waqtu fadiiladeeda iyo waqtu ikhtiyaarkeeda iyo waqtu jawaaskeeda iyo waqtu xurmadeeda iyo waqtu daruuradeeda iyo waqtu cudurkeeda iyo waqtu idraageeda iyo kutubta kale baa lagu sii gaarayaa insha allah waaya shucaac baa lagu yidhi guduudane intee shucaac baa jira al ashfaaqu shucaacyadu halaaatun waa saddex axmaru mid guduudan wa asfaru mid booro boorow ah iyo wa abyadu mid cad saddex shucaac wey alaxmaru kan guduudan intuu joogo maqribun waa maqrib walasfaru midkan jaalla jaallaha ah iyo wal abyadu midka cad oo labaduba ka dambeeya kan guduudanna cishaa-un waa cishi cishiha labadaa cishi waa jooga maqribkiin haddaa ka baxda wax yar baa udhexeeya shucaaca guduudan inuu dhammaadaa udhexeeya bes dadka dee cirka fiiriyo la socda isbeddelka markii shucaac guduudan jooga iyo mid cad markuu jooga iyo mid kale baa wax garanaya oo la socdee iyo dad inta badan dadka miyiga jooga iyo dadkan daarahan dheerdheer ku dhex jiro bil dhalatay iyo mid dhammaatay iyo shucaac guduudan iyo waaberi soo baxay iyo midna aan garanayn ama adin kaliya iska dhegaysa ama weligoodba xagga iyo xagga aan fiirin war ma hayaan iska reer magaal weeye bay u badan yihin waay haddaba la soco wayundabu waxaa la suneeyey taakhiiru salaati lcishaa'i cishaha salaadiisa salaadaa dib dhigeeda taakhiirinteeda gadaalmarinteeda baa sunnaha loo gadaal mariyo ilaa an yaqiiba ilaa u ka dhacayo ashafaqu lasfaru shafaqa asfarkaah iyo walabyadu midka cad kan boroborowga iyo kan cad cishihii waa joogaabaa niri laakiin waxaa fiican intay xataa labadooduna dhammaanayaan inaan horey laga tukan ee xoogaa loo sii kaadiyo oo la dib dhigo saasaa fiican salaad acmaasha nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam keebaa acmaasha ugu fadli badan wuxuu yidhi salaad waktigeedii lagu tukaday baa ugu fiican saasaa ugu fiican taasi wata marka cishaha habeenkii oo dhan buu joogaa xadiid baa odhanaya hurdada go- gaboodfal ma ahan qofka haddii hurda la tagto inama tafriidu calaa man lam yusalli salaat qofkan salaada tukan baa gaboodfal sameeyey xataa yajii'a waqtu salaatil ukhraa ilaa salaada kale waqtigeedu ka yimid ilaa salaadii kale waqtigeedu ka yimid ilaa salaadii subax waqtigeedu ka yimaado cishihii waa joogaa marka haba ahaato xilliga fiican horay in loo tukado waaya axaadiidka ku qaydaysa saacadaha horena axaadiid kalaa soo aroodhay iyadana oo habeenkii o dhan cishuu inuu joogo kuu tilmaamay ayib salaadii cishaha mar hadday saa tahay shucaacan axmarka ah waa lagu ogaanayaa inta maqribku joogo culamaa ulfalag culimada falaga ama la socda arrimaha xisaabiya waxay dhaheen wuxuu ku dhacayaa labaatan derajo Ba- markii qoraxdu dhacday labaatan derajo kabacdi buu dhacayaa shucaacaas culamaa xadramowtna waxay dhaheen siddeed iyo toban derajo derajadaadaba malaha aqoon ama ayna aqoon waa sheegaynaa kitaabka ayna baraya derajadu waa waxaa halkii derajo waa arbacu daqaa'iq afar daqiiqo wey bay hadda lagu qadaray afar daqiiqo baa lagu qadaraya afar daqiiqaa labaatan ku dhufan ama siddeed iyo toban baa ku dhufan muctamadku waxa weeye iska badaa daqiiqadahaaso inuu dhaco weeyaan shucaacaas taa unbaa lagama maarmaana ayib fasalkaasna taas buu inoo caddeeyey haddaba salaadaha waa in waktigooda la ilaaliyo oo la taxadaro oo waktiga fadiilada iyo weliba sharafta badan waa in la tukado waqtulfadiilaha waayo درسgeena intaasuu ku egyahay والله سuبحaaنه وتaعaaلى أعلم بالsواaب